maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay afarlabaatanka bisha sideedaad labada kun iyo labaatanka waxa ay xukunno kala duwan ku riday sagaal ruux oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyey falal la xidhiira musuq maasuq waxaana maxkamadda gobolka banaadir ay sheegtay in lagu helay dembiyada loo haystay sidaasna lagu xukumay mas-uuliyiintan ayaa lagu riday xukunno xabsi ah iyo ganaax lacageed halka qaarkood la sii daayey markii dembi lagu waayey waxaanay kala yihiin agaasimaha wasaaradda caafimaadka cabdulaahi xaashi cali oo lagu eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne waxaana lagu xukumay sagaal sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan iyo dolar iyo kareebid xafiis dadweyne sida maxkamadu ay sheegtay agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka maxamuud buulle maxamuud ayaa ka mida mas-uuliyiinta musuq maasuqa lagu helay waxaana lagu xukumay sideed iyo toban sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan iyo kareebid xafiis dadweyne madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka mahdi abshir maxamed ayaa isna lagu helay falkan musuqa waxaana lagu xukumay labaiyo toban sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan dolar isagoo laga reebay inuu ka shaqeeyo xafiis dadweyne mas-uulka afraad ee xukunka uu ku dhacay oo lagu magacaabo bashiir cabdi nuur waxaa lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan dolar iyo kareebis xafiis dadweyne sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay garsooraha dacwadan ee xukunkan riday cabdiraxmaan siciid axmed eedaysanaha koowaad cabdilaahi xaashi cali ina khadiijo xaaji maxamed xirsi lixdan iyo kow jir ah ku dhashay hiiraan degan degmada xamarweyne ahna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya kuna eedaysan qodobada laba boqol afartan iyo kow saddex boqol lixdan iyo saddex saddex boqol lixdan iyo lix saddex boqol toddobaatan iyo shan saddex boqol toddobaatan iyo lix lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada laba boqol afartan iyo kow xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobka saddex boqol lixdan iyo saddex ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay sagaal sanno oo xadhig ah iyo ganaax lacageed oo dhan konton iyo sagaal milyan boqol toddobaatan iyo saddex kun shilin soomaali ah una dhiganta laba kun saddex boqol lixdan iyo lix doolar xukunka waxa uu helinaya kareebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka boqol iyo kow iyo boqol iyo laba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed eedaysanaha labaad maxamuud buule maxamuud ina binti sheekh nuur maxamed konton iyo laba jir ah ku dhashay xamar degan wada jir ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya kuna eedaysan qodobada laba boqol afartan iyo kow saddex boqol lixdan iyo saddex saddex boqol lixdan iyo lix saddex boqol toddobaatan iyo shan saddex boqol toddobaatan iyo lix lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada laba boqol afartan iyo kow xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada saddex boqol lixdan iyo saddex saddex boqol lixdan iyo lix saddex boqol toddobaatan iyo shan waxaanay ku xukuntay siddeed iyo toban sanno oo xadhig ah iyo ganaax lacageed oo dhan konton iyo sagaal milyan boqol toddobaatan iyo saddex kun shilin soomaali ah una dhiganta laba kun saddex boqol lixdan iyo lix doolar xukunka waxa uu helinaya kareebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobada boqol iyo kow iyo boqol iyo laba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed eedaysanaha saddexaad mahdi abshir maxamed ina xaawe maxamed nuur soddon jir ah ku dhashay xamar degan waaberi ahna madaxa xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka health promotion c for d ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya kuna eedaysnaa qodobada laba boqol afartan iyo kow saddex boqol lixdan iyo saddex saddex boqol lixdan iyo lix saddex boqol toddobaatan iyo shan saddex boqol toddobaatan iyo lix lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada laba boqol afartan iyo kow xatooyo xoolo dadweyne iyo qodobada saddex boqol lixdan iyo saddex saddex boqol toddobaatan iyo shan waxaanay ku xukuntay laba iyo toban sanno oo xadhig ah iyo ganaax lacageed oo dhan konton iyo sagaal milyan boqol toddobaatan iyo saddex kun oo shilin soomaali ah una dhiganta laba kun saddex boqol lixdan iyo lix doolar xukunka waxa uu helinaya kareebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka boqol iyo kow iyo boqol iyo labo ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed afar eedaysanaha afraad bashiir cabdi nuur ina xaliimo qaasim cabdi soddon iyo afar jir ah ku dhashay xamar degan hodan ahna xisaabiyaha mashruuca malaria h i v anids ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya kuna eedaysnaa qodobada laba boqol afartan iyo kow laba saddex boqol lixdan iyo saddex saddex boqol lixdan iyo lix saddex boqol toddobaatan iyo shan iyo saddex boqol toddobaatan iyo lix lala akhriyay toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay ku heshay qodobada laba boqol afartan iyo kow xatooyo xoolo dadweyne waxaana ku xukuntay saddex sanno oo xadhiga iyo ganaax lacageed oo dhan labaatan iyo sagaal milyan shan boqol toddobaatan iyo shan kun oo shilin soomaali ah una dhiganta kun boqol siddeetan iyo saddex doolar xukunka waxaa wehelinaya ka reebista xafiis dadweyne muddo shan sanno ah sida ku xusan qodobka boqol iyo kow faqradda koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamadda gobolka banaadir ayaa dhanka kale maanta sii daysay shan kale oo ahaa agaasimo waaxeedyo ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaasoo lagu waayey dembiyada loo soo xiray iyagoona dib loogu celiyey xorriyadooda xubnaha la sii daayey waxaa ka soo muuqday laba dumar ah oo lagu kala magacaabo sumayo axmed cismaan iyo naciime cabdulqaadir maxamed balse maxkamaddu ma shaacin shanta qof ee musuq maasuqa lagu waayey in shaqooyinkooda ay sii wadan karaan iyo in kale xasan kaafi qoyste v o a muqdisho